shacabkii ka sugnayd degmada tieglow iyo deegaanadii hoos kooyow yaa askuku bara keen taaso yeesheyntii kureen markiga kadhiidi abaareesaamay dadkii dunyada meelaas ka sugan guddoomiyaha degmada tieglow ee gobolka bokool maxamed cabdulle xasan foodade yay sheegeen did shacabkii hakubaraka in degmada hordura runto gobolka bakool iyo magaalada beledweyne ee runto gobolka hiiraan sababtoo ah araadii abaara ka dhiidi olaal la jara olay abaar aanay lamaada balku do-aashada ay ahaayeen markii intaasina iska darsanti dadkii wal dhibaateeyo haaya meelimalle xoolihii daaq iyaa yaraaday waldaqla raw mal aragaaw xoolihii meele daagu ku halan lahaayeen walyar haddii halan lahaayeen toddobaatan kilomitr lixdan kilomitraa jirta xoolihii ugadhoa xaalufay markiha ororaan qanta jidka kahiraasa markii waraabaan qanta jidka kahiraasa hadii yaabaa ka dilee markii saaseeta dadkana boqolkii basiitan nololihii wahayka herbakool xoolaha nool yaa itibaad doo saaranaaya nololihii nool la saaranaayki xaqiiqo waaye degmada tiidno dadkii sii inbadiyin barakaceen hoola jatiro nafatiga ku barakaceen ilaa wal iligaas segle iyo doodool hargaankaas iyo dhulkogi iirta walhagalee dhahadeen dadweynaha degmada ka nool ayana saas oo kale xudur ilaa todoba boqoloo qoys kale kooti antaa roogan degmada xudbaa roogan kuwa kale belediinasaasan gadaayacan yihiin kuwa kale baydooaha galeen xamar walaa gale runtii dadkii baraacka bilaaramiya ka dhigi walal inka dambeyntii guddoomiyaha iyo osendaryeedo samafalkaiyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee shacabka soomaaliyeed intay dadkunsi degdegay ah ka caawiyaan ambagi-adaha samafalka caalamiga ee kuwa internationalka ama kuwa u n k ee amba locaalka ee damaantay iyo dowladaha federaalka iyo koonfur galbeedba in bumadooshiga gargaarin lahaaye oo amba diciladaan muujiyaan meelin dhibaatay oo kusoota dadkii xoolaya dabargoyahaya oona idhamhadu hayan dadkii walma hayan markaan ma imbaahinina oona sheegay in dadka gargaar degdeg ee lahaladeer ciidamadamana taakuleyo si degmadii dhaqso ee nagada lahaayeen nolola shacabkii hakubaraka ay degmada tieglow ee gobolka bakoolyo ee ta eedan liidata majarta baawar laha kuraw tieglow walin iyo waddadii hakajarana limaalan walin iyo naskajarana aayow dhabarka ansaaran ariishe aabasiyo tunsana jare qaarniyo galantiyo kuwadan awlaadiyo mafiri korta daalkii oonkiyo ku muuqoda